waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom u xariijin soomaali cabdicasiis haatan waxaad joogtaa xarumaha laga codaynaya mid ka mida goobta kamakunji oo embigii soomaaligu yuusuf xasan uu dhowr koor ka soo galay soomaaliduna halkaasi ay haatan xoogga u saarayso kursigaasi inuusan dhaafin si guud ahaaneed maxaad ku qiimayn kartaa iyadoo doorashadu haatan sii dhadhowdahay wakhtigeediiba maxaad ku qiimayn kartaa hawsha si ay u socoto
hawshu siday u socoto si fiican ayay u socotaa doorashadana waxay noqon doontaa doorashadii ugu fiicneed ee ka dhacda waddankan sida loo malaysanayana ma aha halkii qol oo ay ka codayn jireen kumaan kun oo qof waxaa hadda ka codaynaysa kolkiiba toddoba boqol oo qof ugu badnaan lagamana haddii ay ka yaraadaan waa macquul laakiin kama badnaan karaan taas oo ku noqon karta in la xado ama codka la shubto ee aada u adag tahay marka waxaad leedahay systemka kenya isagoo kolkii horeba fiicnaayoo horumar weyn ay ka sameeyeen haddana sidii hore wuu kasii fiican yahay oo xagga khaladka iyo wax isdabamarintu aad bay u adkaanaysaa
aad bay u adag tahay in wax laisdaba mariyo aad bay u adag tahay sababtoo ah qofku markuu galo waxaa jirto waxa loo biometric oo uu suulka saaraya qofku markaa suulka saarto waxaa soo baxaayo wejigaagii iyo magacaagii oo saddexan sidaas ayaa markaa lagugu siinaya maxaa la jira xaanshimihii lixda xaanshimood codka lagu bixinaya tan madaxweynaha gabanarka xildhibaanada iyo golaha hoose ee degmada
waan gartay yuusuf xasan iyo sidoo kale dadka halkaas haatan isku haya ee murashaxiinta kale ee soomaalidu ay ka mid tahay haatan wax hadda ififaala ah ma ma la dareemi karaa cidda u horeysa amaba awoodda ay u badan tahay ma la fahmi karaa
runtii haatan dadka soomaalida haddii laga hadlo xildhibaan yuusuf xasan waxyaaba badan bay ku dooranayaan xildhibaan soomaaliyeed oo iyaga u taagnaa arrimahooda iyo dhibaatooyinkooda u taagnaa aanan ahayn xildhibaan maaragtay musuq maasuq iyo waxba aanan lagu haynin jidadkii iyo waxqabadkii uu ka qabtay degmadan ee aada u sarreyso sidaa darteed waxay dadka soomaaliyeed dareemayaan in uu yahay xildhibaan soomaaliyeed oo dadkao dhan oo u dhexeeyo aanan ahayn maaragtay xildhibaan dadka kale u janjeero dadkan deegaanka ka mid ah ee kenyaanka
midda kale si guud ahaaneed soomaali kalea ka sharaxan oo iyaguna ilaa laba nin oo kalea la sharaxan yuusuf de kuwaaba miyayna qaban karin booskiisa haddii saad u dhigtay ninka wax qaban jiray iyaga iyaga laftooda haddii la tijaabiyo soo inay wax qaban karaan lagama yaabo
xildhibaanka lowland saas usii weyn dad dhalinyaro kale soomaaliyeed uu taagan yaro kale soomaaliyeed ayaa taagan laakiin waxaa hadda aad iyo aad lowlandka uu ka dhexeeya xisbiga talada haya ee jubilee oo isagu matalayo iyo xisbigan kale ee naasa asaga la baxay laakiin uu maaragtay ugu cadcad yahay nin la yidhahdo ibraahim axmed jooni hadda ka horna yuusuf ay isla soo tartameen oo kaga guulaystay codad badan marka ninkaasi asagana marka isgarbada dhigo maaragtay yuusuf aad buu u cadcad yahay dhanka soomaalida codadka codadka ay ka kala helayaan soomaalida markay ku baratamaan oo aan iska dhigno codadka dadkan kale sawaaxiliga kale eriyada dega ee codaynaya yaa laisleeyahay wuu ku horeynayaa codadka dadka kaleeta baratankooda runtii runtii codkan wuxuu noqonayaa cod qabali qabiliyad ku salaysan xisbiga talada haya uu kasoo jeeda xildhibaan yuusuf xasan waa dadka talada haya waddanka ayay ka mid yihiin aad iyo aad ayayna ugu taxan yihiin xisbigooda in ay siiyaan boqolkiiba siddeetan way u badan tahay yuusuf xasan dadka kale ee taagena qoladooda kasoo jeedaan dad saa usii ad adag ma aha dadka kale ee shacabka kale ee degmada deganna wixii uu qabtay iyo maaragtay ilmaha oo iskoolka laga bixiyo baazil la siiyo ayuu aad ugu hantay dadka waana nin aad iyo aad ay u jecel yihiin oo iska degan oo xildhibaan aanan maaragtay qabyaalada ayna ku ku dheereen oo soomaalida ama dadka kaleba aan kala soocelin oo dadka ay u siman yihiin sidaa darteed waxaa boqolkiiba siddeetan ah in uu yuusuf xasan dhanka kasbashada dadka uu aad oga sarreeyo kaasi waxuu ahaa cabdicasiis maxamed xirsi ahna howlwadeennada arrimaha doorashooyinka mid ka mid ah oo ku sugnaa xarunta doorashooyinku ay ka dhacayso xaafadda kamakunji iyada oo weli doorashooyinkiina halkaasi ayna ka dhammaanin
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s ccom cau xariijin soomaali